bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenime rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda gargaarka dowlad goboleed koonfur galbeed oo degmada owdheegle deeq raashin ah gaarsiisay xuska sanad guurada konton iyo lixaad ee aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo lagu qabtay muqdisho mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo soo gebagabeeyey ka duudista cutubka sagaalaad ee dastuurka meelgaarka ay duurmud salaam foundation oo daaq kala duwan gaarsiisay maxaabiista xabsiga dhexe iyo naafada ciidanka xoogga dalka ee isbitaal martini qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaa war ku dhagaysan doontaan hadduu ay biinoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenimeed rediyo jawar idinahay kuwada ugu door karoon haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo axad isliin ay soo galayso laba iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo labaatan wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa deeq raashin ah gaarsiisay qoysas ku nool degmada owdhegle aweys muumin ayaa shabeellaha hoose kasoo diray deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ka jira abaar daran iyo biyo la-aan baahsan kadib markii uu guray webiga shabeelle islamarkaana rababkii la sugayay ay di'i waayeen qoysas badan oo ku nool miyiga iyo hareeraha degmooyinka ayaa wajahaya xaalado nololeed oo aad u adag iyadoo xoolihii ay ka dhammaadeen beerihii aysan wax soo saar lahayn gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiyaha degmada awdheegli waa ku mahadsan yihiin raashiin bay noo keeneen
si wax loogu qabto xaaladaas wasaaradda gargaarka koonfur galbeed oo kaashanaysay maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada ayaa deeq raashiin ah gaarsiiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan raashiinkan la qeybiyey oo isugu jira noocyo kala duwan ayaa la gaarsiiyey qoysas aad u liita oo ku jira xaalad adag goobta lagu qeybinayo deeqda waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada awdheegle ahna duqa magaalada maxamed ibraahim ku-xigeenadiisa iyo isuduwaha wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ee gobolka shabeellaha hoose saciid maxamed cadceed ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah qoysaskii helay deeqdan kuwaas oo ka warbixiyo duruufaha adag ee ay la tacaalayaan waxaa maanta joogaa iskoolka oo awdheegle waxaa gargaar la siiyeen hay-adda oo koonfur galbeed waana ku qanacsannaha lixdii shay noola siiyey waxay ka mid yihiin saliid caano boore timir maxaasukura sokor bur iyo bariis shay gacanta kacaysirkal buusta mini ee gilligeeda maaragne حدل كان كلكو دمبوي اسوق سوقوها ان شاء الله بس على بوره لما كيل تمره او سدالو سريره لواد شل كيل سكره لواد شل كيل بريسه لواد شل كيل بوره الحمد لله شلاله لني شل بيجنا واجدا فلادي ما عاد فينا gudoomiya gobol kashabeellaga hoose iyo gudoomiyaha degmada awdheegi waa ku mahadsan yihiin raashiin bay noo keeneen oo afur ah haddana waa ka haysanaa
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay isuduwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka shabeellaha hoose saciid maxamed cadceed isagoo sheegay in dowladdu ay laba jibaarayso gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen abaaruhu waxaana ballanqaaday maamulka gobolka oo ugu sarreeyo guddoomiyaha gobolka ibraahim mijax waxa waaye arrintaasi nin aad uga muhiimsan oo ku fiican in aan la faragelin waxyaalaha dadka masaakiinta loo geynayo waa nin ka hufan wax kasta oo maaragtay gargaara in ummaddaas si toosa loo gaarsiiyo waxaan wuu nala soo dardaarmay waana garab taagayah in waxaan halkaa nimaannana sare weyn buuya dowladda koonfur galbeed waxaan ugu dambayn halkaan waxaa ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareen waxaan leenahay madaxweyne hoggaankaagii toosnaa ayaa suuro geliyey halkaan inaan ugu qaybinno ummaddan oo ay ku sadaqaysteen walaalaha soomaaliyeed ee muxsiniinta inay saddex boqoloo qoys raashinkan ku sadaqaystaan adaa suuro geliyey ugu dambayn gudoomiyaha degmada awdheegle ahna duqa magaalada maxamed ibraahim ayaa ka mahad celiyey deeqda la gaarsiiyey shacabka wuxuuna xusay in weli ay jiraan duruufo adag maadaama dadkii beeralayda ahaa aysan wax tacaba helin xoolihiina ay ka dhammaadeen loona baahan yahay gurmad joogto ah tiradana waa saddex boqol oo qoys oo tirada ina soo gaarsiyen walaalaha muxsiniinta gargaarkan waxaa suurta geliyey ilaahay ka sokow wasaaradda gargaarka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu horeeya gudoomiyaha gobolka shabellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax baahida awdheegle intaan kuma eko dadkii way iska dhiban yihiin abaaraa jirto فصل لبض لما تعبان waxawaaye waa dalag fiican lama helo sanadkan hay-adaha gargaarka iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed mar kale waxaan ka codsanaynaa magaalada way dhiban tahay abaar ba-anaa jiro xaafadihii qaar way guban yihiin dadkii qaar hoyla-aanaa hayso waxaad la soo gaari kartaan ha yaraada ha badnaadee la soo gaara annaga ka maamul ahaana waxaan laga rabaa dadka ugu mudan in loo soo xolo aan soo aan usoo xolno gargaarkaas aan siino hadduu ilaani gaarsiiyo ma dhici doonto dadaan mudneen iyo iyo iyo dad aan loogu talagalin inaan siino intaan joogno anoo kaashanaya gudoomiye ku-xigeenadeeda gudoomiye ku-xigeenadeedii arrimaha bulshada iyo amniga iyo laamaha amniga waxaan usoo xuli doonaa dad dadka ugu liito ugu mudan maanta in maxa loo qabto insha allah marka maamul gobolka shabeella hoose mar kale waxaan ka codsanayaa inuu gargaarka kheyldhaanta noo badiyo hay-adaha iyo iyo iyo iyo dad deeqbixiyaasha caalamka inuu noo gaarsiiyo farintaas intaasaa kusoo koobaya walaalaha muxsiniinta raashinkaana soo gaarsiin aaday imaadsan yihiin iyagaa nala joogi goobjoog ka ahaa bixinta qeybay ka ahaayeen si buuxaan ugula gudoonni si nadiifaan ugu qeybin iyagoo qanacsan oo qurux badan ay ku qanacsan yihiin soo baxaya insha allah xuska sanad guurada konton iyo lixaad ee aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maxamed cumar ayaa muqdisho ka soo diray
xuska sanad guurada ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa lagu qabtay taliska ciidanka asluubta ee magaalada muqdisho ciidanka ayaa halkaasi ku soo bandhigay gaadakacyaar taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa ku sugnaa madasha ay ku soo bandhigayeen gaadakacyaarka ciidanka intaasi kadib taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo la hadlayay ciidanka ayaa waxa uu sheegay in sanadkan waxyaabo badan la qabtay oo ay ka mid yihiin in xarumo badan oo ciidanka asluubta ay ku faafeen ee dowlad goboleedyada islamarkaana haatan sanad guurada ciidanka asluubta sanadkan lagu qabanayo taliyaha ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in lasii xoojin doono sidii markaasi ciidanka asluubta loo sii ballaarin lahaa waxa uu xusay in xabsiyo waaweyn laga hirgeliyey dhammaan dowlad goboleedyada dalka kuwo kalan haatan dhismahooduna uu socdo guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta feestadeedii baan taagannahay dadka marayna waaba adinka waxaa loo baahan yahay inaan xusno mar walba sidaan loo xuso saan si ka sii fiicanna loo xuso wakhtigeeda haddii alla yidhaah waxba ma aadan hagranin wixii aan haynaan keennay bannaanka ciddii hadda xoogaa warra naga dhiibi lahaydna horayba nooga dhiibeenoo wax nagu haray ma jiraan soo dhowaada ciidankaas lubta soo dhowaada aad baa u mahadsantihiin shaqada wanaagsanood haysaan oo qaranka aad baan idinkugu mahadinaynaa wiilal iyo gabdhaba wixii abaalgudkeeda aan waddankaa idin siin doono haddii ilaahay idhaaha ciiddaa idin siinaysa nin walbaba ku dadaal wixii mas-uuliyadahoo ku saaran qorraxaan taaganna waa daallantihiin ma inku dheeraynayno haddii ilaahay idhaaha wixii kaloo hadhay xafladdan ka sheegi doonnaa caawa mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta soo gebagabeeyey ka doodista cutubka sagaalaad ee dastuurka meelgaarka ibraahim guudle ayaa muqdisho ka soo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa labaatan iyo koowaad ee wadajirka ah waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow ajendaha maanta ee kulanka wadajirka waxa uu ahaa si anbaqaadidda dooda ku saabsan cutubka sagaalaad ee dastuurka ku-meelgaarka waxaana xildhibaanada labada aqal ay dood xasaasiya ka yeesheen qodobada cutubka sagaalaad ee dastuurka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cali shacbaan ibraahim oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maanta lasoo gabagabeeyey ka doodista cutubka sagaalaad ee dastuurka ku-meelgaarka isagoo dhanka kalena u mahadceliyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka xildhibaanada sharafta leh saad la socoteenba qiyaamaha waxaa noo socday shantii cutub ee cusbaneed iyo afartii cutub wax kabeddelka shantii cusbaneed ee cutbeed waxaa mataqaanaa noogu dambeeyey cutubka sagaalaad oo maanta la soo gabagabey marka guddi waan ku celinaynaa si ay talabixin iyo xildhibaanadii iyo doodahoodii iyo sanataradii ay usoo qiimeeyaan marka dee owshin halkaas inoogu sii soconaysa waa mahadsantiin hay-adda hormuud salaan foundation ayaa deeqa kala duwan gaarsiisay maxaabiista xabsiga dhexe ku jira iyo naafada ciidanka xooga dalka ee isbitaal martini abshir cabdulaahi ayaa muqdisho ka soo diray hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq kala duwan gaarsiisay xabsiga dhexe ee xamar ee naafada ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dagaalkii sabansaban ee ku nool isbitaalka martiini marka hore waxa ay booqdeen xabsiga dhexe ee xamar iyadoona maamulka xabsiga dhexe iyo wasiirka cadaaladda ee dastuurka ku wareejiyey shan neef oo geel ah raashin kala duwan oo ka kooban bur bariis sokor caano cabitaan timir saliid iyo dhar kuwaas oo dhammaantood loogu talagalay maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee xamar wasiirka cadaaladda iyo dastuurka iyo taliyaha xabsiga dhexe ayaa lagu wareejiyey deeqda loogu talagalay maxaabiista ku jira xabsiga dhexe guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa si kooban u sharxay deeqda sanadkan ay ugu talagaleen maxaabiista xabsiga dhexe ee xamar ku jira maanta oo ay bisha ramadaan tahay shan kuna beegan laba iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo lix hormuud salaam foundation waxa ay soo gaarsiisay gargaar xabsiga dhexe ee magaalada tan muqdisho taas oo qayb ka ah barnaamijkan waayadan wadnay ee ramadaan mashruuca bisha ramadaan gargaarkan maanta soo gaarsiina xabsiga dhexe sida caadadu ahayd waxa uu ka kooban yahay raashinka qaybihiisa kala duwan cabitaan iyo shan neef oo geel ah waa bariis boqol kiish bur boqol kiish sokor boqol kiish saliidda waa konton jirgaan oo jirgaankiiba uu ka kooban yahay labaatan liiter timir saddex boqol oo kartoon caano waa shan jawaan oo jawaankiiba ay ku jirto totalku ilaa laba kun iyo afar boqol iyo caabano caanaha waxay u xiran yihin si yar yar oo qof qof loo siin karo cabitaano ayaa ku jira ayadana waa jawaano ayadan waxay leeyihiin qaybo yar yar oo adhu maxaabiis xitaa qof qof loo siin karo oo gooni u qasan karaan waxaa kaloo qayb ka ah dharka ragga macawiis iyo funaanado aan ugu talagalnay inay ku ciidaan bacda ramadaan haddii aan la yidhaahdo iyo dharka dumarka oo isku joog ah oo sad ah sidoo kale waxaan u keennay shan neef oo geel ah intaas waxaan ugu talagalnay inay u kaalmaystaan bisha barakaysan ee ramadaan maadaama lagu jiro bishii barakeysneed ee khayrka iyo cibaadada taliyaha xabsiga dhexe ee xamar sareeyo guuto daahir cabdulla raage ayaa dhankiisa mahadcelin u jeediyey hay-adda hormuud salaam foundation deeqdan ay soo gaarsiiyeen hormuud salaam foundation arrintaas maaha mid bilaabanayso mudday socotay anigu hadda intaan joogay ilaa tobaniyo sano waa socotay arrintaas aan kala go' lahayn ee xusuusta dheer waa uga mahad celinayaa hormuud salaam foundation midda xigta dadka aan meeshaan ku hayno waa dad soomaaliyeed dunuub kala duwan ayaa lagu soo xiray ha lagu soo xiray waxay u baahan yihiin daryeel iyo toosin iyo nolol wanaagsan u baahan yihiin waa ta ay qaybta lixaad ay ka qaadanayaan muxuu ahaa hay-addan maanta daraasho ka keentay alaabtaasoo isugu jirta bur bariis sokor timir caano geel shan neef ah cabitaano dharki ay ku iidi lahayn xitaa waa la keenay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya xasan macalin ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation taageerada sanad walba ee la garab taagan tahay maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee xamar runtii ilaahay baa marka hore mahad iska leh marka labaad hormuud foundation waxaa waaye waa idiin mahad celinaynaa qofkii aanan dadka u mahad celinin ilaahay uma mahad celinin xabsigan mas-uuliyad wadareed waaye dowladda soomaaliya dowladda federaalka ah ee xabsiga iyo maxbuusiinta iyo daryeelkiisa mas-uulka ah garashada aada garateen mar walbana u taagnaydeen hormuud foundation inaad kaalmaysaan maxaabiistaan oo aad ku soo garab istaagtaan weliba maalmaha gaarka ah bisha ramadaan ee barakaysan si gaarah aad usoo baltimaamaysataan oo weliba xasuusin xilliga la iskaalmeeyo oo cibaadada cibaadada iyo camalka suuban la isku kaalmeeyo inaad maaragtay soo garataan
dhanka kale waxa ay booqdeen halka ay degan yihiin naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray dagaalkii u dhexeeyey etoobiya iyo soomaaliya kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaa la gaarsiiyey neef geel ah lacag timir iyo gaadiidkii ay ku socon lahaayeen qaar ka mid ah naafada oo baahi weyn ay u qabeen guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa sharxay deeqda ay saaka ay gaarsiiyeen naafada ciidanka xoogga dalka ee ku jira isbitalka martiini oo ay degan yihiin maanta waxaan soo gaarsiinay naafada xoogga dalka soomaaliyeed kaalmadii aan u keeni jirnay bil kasta oo ramadaan marka ay dhalato iyo marar kaleba kalmaas isugu jirta timir lacag kaash ah neef geel ah sidoo kale waxaa jira xubno ka mid ah naafada oo u baahan kuraasa lagu socdo ama wiil jeerka oo toddoba qofood ah ayagana waxaan u keennay kuraastii ama wiil jeeriskii
cabdulaahi faarax shuuriye oo ah guddoomiyaha naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dagaalkii saban saban ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation oo uu sheegay in sanad walba bisha ramadaan ay garab taagan tahay xaaladoodana ay si guud ay ugu warqabaan
hormuud salaam foundation waxa waaye sadaqadan iyo lacagtan iyo timirtan iyo wirjarkan ma aha wax cusub haddeer oo bilaabanaya sanad kasta laba kun iyo labaatan laba kun laba kun iyo afartiyaan imid halkan intaas bil walba oo soo dhasho sidaasaa loo keenayo oo ay u keenayso hormuud foundation waa barannay waa uga ducaynaa waa ku soonnaa ilaahay baan u barinaa wax alla wixii oo na taakulayo oo dhan rabbiyaan u barinaa qaar ka mid ah naafada ciidankii saban saban ee ku jira isbitaalka martiini oo ay deggan yihiin ayaa ugu mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation gawaarida iyo deeqda ay soo gaarsiisay waxaana ay sheegeen in baahi weyn ay u qabeen hay-addan waa hay-addayadii sanad walbana saasay noo gartaanta wayna caawiyaan waa qayb ka midaan nahayba annaga hay-adda maaragtay foundation hormuud qayb ka mid aan nahay sanad walba saasay noo ayadana waxaan leenahay deeqda ay noo keeneen annagana kuwa cabsada allaha naga dhiga ayagana allaha u barakeeyo hantida iyo barwaaqada hayaan anagoo ah gabar naafaa ku nool cisbitaal martiini ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ah wiiljarka ayaan aad ugu baanaa wiiljarka hadda aan ku fadhiyo wuu iga hallaysnaa oo eber buu iga ahaa mid kale aan ku bedeshta ma awoodin alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin aad ayaan ugu faraxsanahay gaari wiiljar baa la ii keenay deeq kaloo fara badan way noo keeneen oo deeqaana loo keenay waxaa ka mid ah timir sidoo kale lacag neef oo geel ah alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin hormuda foundation aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa harmuud oo sano walbana caawiso alxamdulilah ilaaham hadda iska leh mar walba ayadaana caawiso oo noo imaato maanta waxay noo keentay gaariyaashan timir lacag warkii habeennimaa dhegeystayaal kala socday radio jawhar waa naga intaa